Wadaagoomiyaha naadiga beena qalileyda iyo halabuurka Soomaaliyeed Professor Dr. Maxamed Tahir Abaax isla markaana ahaa aasaasiyaha naadiga been waan kula kulmay xadiidka wargefaliyaadka dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee uu fatiraha ka yahay waxaan ka weydiiyey muddadii uu xilka naadiga been uu hayay waxyaabihii ku qabsoomay iyo caqabadaha la soo gudboonaaday isagoo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yidhi naadigan been ee qabiilada iyo halabuurka Soomaaliyeed waa naadi la oran karo iminka inuu kaan yahay oo uu shalay soo jeesanaya aada ahaa waxaa la yidhaahdaa waxay ku qaan gaaraan qabuurtu shalay toban marka waxaa dabcan sida shalay tobanka sano ku dhow waa muddo si haddii loo fiiriyo gaaban fikada haddii loo fiiriya waa midaan yare marka sidaas waxaa haddii loo eego oonaa da-da hay-ad ama noohaa ururkan oo kala ah uyartahay wax loo kala weli waa jira xaaladiisii hore laakiin dhanka haddii loo eego dhibaatooyinka soomaalida haysta marka loo eego waxa weeyaan waxay noqonaysaa waxaan yarayn marka mudadaa iyada oo dhowr iyo tobanka sana dabcan aad iyo aad mudaday waxyaalaha soo maray taariikhda ururkan ama naadigan qabiileyda labuurka soomaaliyeed waxaa soo maray waxaa la oran karaa wuxuu ahaa imtixaan weyn marka la isku dayo sidaaiso ururkan oo kala ah oo ay geliyaan dad soomaaliyeed ama nooha gabdhaha soomaaliyeed oo qurba joog ah wanaag daro waa ka dhacday mashaqmaadka soomaaliyeed oo dad shaqada u ahaa soomaalida dagaalada soqeeyey wadada uu qasbay in ay kala tagaan guryada afjaafaheeda ay kala baxaan marka inta wadankii ku hatayna ay dhibaatooyin badani haystaan oo ay kamid tahay meel joogaan la-aanteed dhaqaala xumo xorriyadda fekerka oo maarta dhibaato lagu jirto waxyaalahaas oo dhan kuwa dowlaadka oo horbe waqti ku nool yani waa laisku garanayaa maarta marka dhibaatooyin kaasoo jira iyo leyda iyo halabuurka ka hadlaysa oo iyaguna sidaa u kala baaxsan u kala in la isku daya in la midhiyo la sameeyo laga geliyo oo ahaa madal inaysan wax fudud ma ahay waxaa wataa wey nidaamka tilmaamayo imtixaan laakiin si wanaag waxaa looran karaa imtixaankaas ama tijaabadaas yani arkay oo kasug oo ahaa raadiga iyo wax kala gasho marka waa badan yihin marka wax laga sheegi karo yani caqabadaha ka hor yimi iyo waxyaalaha lagu guuleystay iyo guulooyinka mustaqbalka taasoo dhan waxay ku xiran tahay dee marba maaragtay yani ooha dhinaca ka danaynaysaan maaragtay ooha iyo akhristayaasha iyo maaragtay dadka ku xidhan madashan soomaali talk oo runtii ah madal aan u hayo qadarin badan iyo qiimeyn oo aan u arkinay dadka oregaxi jiran oo igu wadataa faraha internet ee af soomaaliya adeegsada marka waan ku faraxsanahay marka in aanu fogtan yani isu weydaasano oo maaragtay aanu sidaana kooxa ula wadaagno dadka ula socda oo ka warqaata ama ka fog qaata ama ka wax barasho qaata shabakadan soomaaliya marka waxay ku xiran tahay wariga sheegay sida ay taariikhdaas ay gaar tahay waa taxanahaas taariikhda iyo waxqabadka maaragtay yacni marka hore hadda kolley uga hadda qoraa sare ah oo muddo badanna qoraa jiray maxay tahay sababta indeediinaad aasaasay waa su-aal fiican weeye waxaa isbedeliye waxay ahayd baahi weyn oo ii muuqatay waxaa ii muuqatay baahida ah dhowr baahiyood maaha baahi beeralayda iyo alabodu soomaaliya sheegay marka suuka u kala baxay waxaan ii muuqatay baahiyo ah in ay ka maqan tahay madal midaysa oo sukeeta oo hagaagisa oo dabeetna ay isku qabtaan isku weydaarsadaan yani muxuu ahaa fakarkooda iyo qabadkooda noloshaas la-aanteedna dadku hadday yani qof qof un maaragtay kala yaacsan keli keli waxba laguma qaban karo weliba lagumana badbaadi karo waxay badbaadi karaan ama wax qabsan karaan marka ay isaan wadareed marka meeshaas in la helo mana mana jirin yani waa walaalihiina wuxuu ahaa kii u horeeyey oo wada mideeyo oo isku xiran dadka bahdaas bahdaa kala marka taas waxa weeyaan waa waa waa baahida koowaad baahida labaad waxa weeye yani la dhiirigeliyo in la helo cid meel yani oo ahaa laga dhiirigeliyo oo laga taakuleeyo oo xuquuqdooda laga ilaaliyo xubnaha bahda ka sheegay dadkaas yani baahida saddexaad waxa weeye wadankii ama ummadii ay ku abtirsanaya dadkani oo noqoto iyo meelaha noqota adiga waa maqla yani burburkaas iyo halaagaas si ay uga baxdo halaaga iyo burburkana yani baahi weyn baa loo qabaa waxaa la yidhaahdaa baahi baa loo yani waxqabadka oo ahaa maskaxmaalka guud ahaan gaar ahaana dadka halabuuta ama ha noqdeen yani muxuu ahaa kuwa adeegsada halabuurka qoran halabuurka qalinka waxaa kusii karo halabuurka oraahda halabuurka macayiska marka waxa weeyaan maa soomaaliyeed maskaxday tagan u tahay marka maskaxda maskaxmaalka soomaaliyeed yani usuul waxa yani daro dadkan lagu magacaabo aqoon-yahanada oo ah dadka maskaxdayda shahaadoy waxa weye daliil weyn baa maaragtay ay diiday xagga xagga bulshada yani malaha kale dabadani waxaa ka jirta saakooyinka yani u taayeen yani cudurada u tilmaama dadkaa la yidhaahdo yani aqoon-yahanada yani ummadaas ay leedahay marka isaga yani aqoon-yahanadeenna waa daliilin anigu waan isku daray marka haddaanu nahay maaragtay yani malahaas yani aqoon-yahanada lagu tilmaamo yani waxa weeye kaalintii ay ahayd garanaysaa aanu waajibkaasaan soo tilmaamay yani inaan qaadano daliil badan baa ka jirto xoog leh waxaa la odhan karaa marka maskaxmaalka yani oo u kala baxaa yani labadii jaqeymadu waaweyn ay yihiin qoladaas aqoon-yahanada yidhaahdo ama dadkaa taariifka garana iyo muxuu ahaa qoladan aan ku tilmaamay bahda qarinleyda iyo halabuurka oo aqoon-yahanaduna soo geli karaa ama noqon karaa laakiin waxaa jira dad badan oo aan maaragtay muxuu ahaa shahaadooyin waaweyn iyo sideen oo jaamacada ay kusoo bixin oo ama qaarkoodba qaar badan oo kamid oo aada u fara badan ee ah maaragtay hataa iskuulla hataa ka qaadan maaragtay yani shahaadooyin oo laakiin ka waxtar badan maaragtay qolyaha iyagaan maaragtay shahaadooyinka waaweyn sita ka waxtar badan marka waxaa la odhan karaa run ahaan yani hormuudka yani maskaxmaalka soomaaliyeed waxa weeye waa hal abuurka fanka iyo suugaanta ayaa la odhan karaa oo mar walba maaragtay yani ummadda yani kuwa taariikh ahaan dhibaatooyinka uga digi jiray yani midnimadeeda iyo danteeda yani u tilmaami jiray ama weliba u tilmaamo ilaa intii burburka la jirayna maaragtay yani mintida iyo mid walba ayagoo dhibaata haysato uu ku mintidayey in ay inuu maaragtay soo kordhin karo kii maaragtay yani gabay ku gugaabinaya ummadda wanaagga ugu tilmaamaya kii ku gugaabin kara magaranaysaa hees kii riwaayad ku gugaabin kara kii yani muxuu ahaa qeybaha kala duwan oo kii xataa adeegsan kara waxaan la yidhahdo farshaxanka ama fankan muuqaalka sida tusaale aan uga soo qaadan karno maaragtay amin caamir maaragtay sida la yidhahdo marka dadkaas oo mid waliba uu meeshiisa ku dareemayay in uu dhinacna saaran yahay oo xilkaas ah inuu si ummadda loo badbaadin lahaa gacanka geysto isagoo isticmaalaya maaragta suugaantiisa iyo alaabtiisa dhinaca kalena isaga laftiisa u baahan inuu ka war helo oo maadaama in badan ay jimadaha ku kala wadtay intii intii kale bahdiisa iyo ummadiisa inuu kusoo xirmo waddo uu maro uu maaha intaasoo dhan kaalinta ayuu marka buuxiyo yani adigani baahida yani cid buuxisa yani inay inay in la helo baahidaas ay noqotay marka marka cimiladaas ay adigana halkaa galo oo maaragtay yani muxuaha kaalintaas buuxiyo ururinta iyo muxuaha midaynta iyo jahaynta iyo taakulaynta maaragtay yani bahdaas beerleyda iyo alabuurka iyo dabadeed u fududaynta sidii ay maaragtay gacan u geysan lahaayeen yani badbaadinta dalka iyo dadka
professor waxaad kusaabsay meelo fara badan aad marka markii aan dhinacsate intaas aad soo sheegtay ma jira daaweyn aad ka qaateen oo dhinacaas horumarka ama dhinacaas caqabada caqabada kala soo
wixii haa wax badan baanu ka qabanay dabcan wixii aan loo baahnaa oo dhan maana qabay mana mana aanan qaban karin laakiin waxa aad u badan oo runtii soo kordhiyey yani muxuu ahaa faa'iido ayaa uu qabtay yani adigan dadaas dhowr iyo toban sana soo jiray laga bilaabo sanadii horreeyey oo la asaasay oo ay xarun u ahayd magaaladii lagu asaasay oo ahayd yani caasimadda ingiriiska london halkaas oo aan waagaas deganaa tilaabadii asaas
goor waxaad artay
kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaa asaaskii ugu horreeyey markii u horreysay oo aniga beridana igu dhalatay dabadeedna aan waxaa u hawlgalay inaan gaarsiiyo oo la wadaago oo raabkishaba qaliinayda kale iyo halabuurka oo ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn oo ugu caansan oo soomaalida oo la yaqaan xagga qorayaasha iyo xagga aqwaanada halabuurka ahwa sida mxuaha belgiyo faarax iyo mxuaha maxamed daawse adraawi marka waktigaas ayay ahayd marka waxay suurta gashay inayaa guddoomiye helo mxuaha qorayaal oo saxiixa axdiga been dabcan waxaa fikrada ahayd waan maaragtay yani gashanay inuu noqdo waxulinta dadka saaweynka caalamka marka su-aashaada su-aasheeda weydiiyey jawaabteeda haddaan kusoo koobo asaaskii ururkan adigan wuxuu ahaa waxaa cagaha loo taagay waxaa yani ulugiisii hore wuxuu bilowday wuxuu ku beegnaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii islamarkaana waxaa la aqoonsaday oo loo aqoonsaday yani inuu yahay naadinteen oo muxuu ahaa laga caalami ahaan u diiwaan gashan bishii agost kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayaa xubin buuxda loo aqoonsaday inuu ka yahay bilada kulguweynka caalamiga ah qorayaasha adduunka ee loo yaqaano international ben congresskii international ben lixdan iyo afraad oo lagu qabtay edinbra scotland ayaa lagu diiwaan geliyey inuu kamid yahay dowladaas caalamiga ah ee dhaqdhaqaaqa qorayaasha adduunka marka laakiin asaaska waxaa la oran karaa waxaa la asaasay asaaskiisii ugu horreeyey waxa uu ahaa kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii sagaashankii waxaa hadalkaada ku jira hore in uu jiro ahdigii ben axdigaasi bal in yar faahfaahin naga sii
axdiga ben waxa weeye waa mabaadi'da guud midaysa ay ku midaysan yihiin qorayaasha adduunka muxuu ahaa xubinta ka ah dalad weynkaas maata international ben oo ah yani muxuu ahaa waa sida qaramada midoobay ee qorayaasha adduunka oo kale weeye marka waxaa axdigaasi wuxuu ka kooban yahay yani qodobo adigoo ilaa toddoba qodob meelahaas marka qodobada waaweyn axdigaas waxa weeye qoraalka iyo suugaanka in ay tahay yani wax hanti la wadaago oo bani aadamku wadaago oo ka ay ka reeban tahay in la hor istaago in yani la caburiyo yani ay ka reeban tahay ciddii caburisana in maaragtay yani muxuu ahaa in laga lagala dagaalamo caburintaas inay ka qaadaan maaragtay yani fekerka iyo qoraalka iyo sugaanta taas waxa weeyaan waa mabda waa qodob ka mid ah weeyaan qodobadaas yani axriga been qodob kale waxa weeye daryeelka qorayaasha in muxuu ahaa iyo wixii la halmaala oo ah yani maskaxmaalka yani qalinka adeegsada ama halabuurka in muxuu ahaa in la daryeelo xuquuqdooda la ilaaliyo ciddii yani xuquuqdooda iyo xurufnimadooda dhibaato ku haysana yani laga difaaco weeyaan marka qodob kale qodob kalena waxa weeyaan in la geerigeliyo horumarinta yani waxqabadka maskaxda oo qoran qoraalka loo adeegsado maaragtay ama waxaan la oran kara halabuurka qalinka yani kobcintiisa iyo horumarintiisa iyo faafintiisa yani in in lagu dadaalo ayuu taagan yahay qodob kale oo axdigaa ka mid ah waxa weeyaan walaalaynta iyo isu soo dhoweynta ummadaha adduunka iyo ka hortaga colaadaha iyo magaranaysaa iyo fidmooyinka marka yani axdiga fen yani oo ay wadaagaan yani inta daladaas ku jirta daladdu waxay ka kooban tahay ururo ama naadiyo yani kan oo kalaa oo qolo waliba ay ururkeeda leedahay ama naadigeeda waxa guud ee ay ka midaysan yihiinna waxa weeyaan waa axdigaas iyo shirweyne sanadkii oo marka isugu tago oo caalami ah daladan naadiga been inta urur ayaa ku midaysan maxayse keliyiin ururadaas
waxaa ku midaysan yani ilaa imika waxay waasiid wataan marba waasiid kulmayaan ayaga wuxuu ahaa kii boqol iyo saddex iyo soddonaad laakiin ma hadda waxay sii marayaan ilaa boqol iyo dhowr iyo afartan waxaan maray boqol iyo afar iyo afartan oo ahaa naadi ama urur ama center ten centers la yihahda ama ten clubs afis marka intaasaa jirta wadamada adduunka yani oo maaragtay yani muxuu ahaa magacoodu yani aada loo yaqaan waxaan u malinayaa mid ka maqan inuu jiraba yani uu aada u yaryahay naadigan been ee soomaaliya imisa urur dalladood ayaa ku midaysan
waxa weeye ururada daladan guud aan ku sheegaya caalamiga ah waxa ku midaysan ayaa ururka ah laakiin urur walba marka gudihiisa loo yimaado waxa uu ka kooban yahay xubno iyo iyo laamo ayuu yeelan kara ururo badan dabcan ama ben centers ama naadiyo badan ben waxay ku kooban yihiin hal wadan waxa weeye sida loo sameeyo ay u samaysan yihiin yani naadiyada ben midna wuxuu ku dhisan yahay wadan waxaa la yidhaahdaa yani benkii wadankaas dalkaas oo matala waxaa jira yani english pen french pen egyptian pen muxuu ahaa nigerian pen pen kenya pen canada marka midna waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay luqad oo luqadaas yani inta ku hadasha oo la dalal kala duwan yani noqon kara kala joogi kara ayaa ayaa u mideeya maaragtay adigaas marka kaayagani waa waa nooca labaad dambe waxa weye luqadda ayuu ku midaysan yahay sida awgeed ayaa waxaa aanu af ingiriiska yani somaali speaking ten ayaa muuqda somaali speaking writers club of international ten marka somaali speaking waa af soomaaliga ku hadla marka waxa weeye waa waxaan maxaa marka si maaragtay hoos loogu sii dhacdhacay markaa fududeynoo soomaaliyeed waxaan dhahnaa naadiga qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed laakiin markaa yani aada loo sii lafagurayo waxay noqonaysaa sida uu af ingiriisi ku yahay waxay noqonaysaa naadiga pen iyo qalinleyda iyo halabuurka af soomaaliga ku hadla inkastoo anugu shaksi ahaan hadda beryahan dambe aan nacay ereygaas af soomaaliga ku hadla waayo waxaa adeegsadaa dad soomaalinimada la diriraya ka cararaya oo urma ayaa yidhaha dadka soomaaliya dadka af soomaaliga ku hadla waan ka maqashaa baan moodaya idaacadaha inay kusoo erey kusoo badanayo waayada marka dadka af soomaaliga ku hadla waayo waa soomaali halkii u odhan lahaa soomaalida ayuu odhanaya maaragtay dadka af soomaaliga ku hadla soomaaliyii buu ka cararaya moogta waxay ka mid tahay magacan soomaalidu oo hadda loola dagaalo la beenayo moogta marka sidaa darteed baanu inkastoo markii aan magacan u bixinayay naadigan yani waxaan ima jirin waxaas marka waxaanu nidhi yani qalinid iyo alabuurka af soomaaliga ku hadla marka waxa weeye waxay kala joogaan dabcan yani wadamo kala duwan oo badan ama ha noqdee markii hore soomaalidu waa kala qaybsanayd shantii meelood oo soomaalida loo kala qaybiyey oo dhan bay maaragtay yani joogaan oo san san wadan ah oo soomaaliya jabuuti qayb kenya ka mid a qayb etoobiya ka mid a intaa way wada wadaagaan marka meel intaa kay doonana ka yimaadaan iminka waxa uu kusoo diray in badan oo adduunka ku kala fidhisan oo qurba joogta lagu magacaabi karo ama qorayaasha qurbaha marka ama galileyda iyo halabuka qurbaha nadigan ku dhisaaba yani muxuu ahaa qurbahaas ku dhashay qurba joogta ay raysay marka isaga qudhis waa caalami marka musiisa u yahay yani muxuu ahaa waa urur caalami ah marka maadaama yani qorayaal iyo halabuur caalamka oo dhan ee meelo badan kala joogaa ay qodna ka yihiin ayna jiraan laamo kala duwan oo meelahaasoo dhan meelo badan ka jira marka wuxuna waa caalami oo caalam kale ku jira markaa soomaali keen
kale dhinaca waa fahmay marka hal abuurka la yidhahdo ama qorayaasha la yidhaahdo waxaa soo gelaya qaybo kala duwan ayaa soo gelaya waxaa ka mid ah dadkii qorayaashan caadiga ah ee buwaagta qora dadkan wargeysyada iyo joornaalada qora dadkan dibaacadaha iyo tibiyada ka hadla dadkan manaha waxaa ka mid ah manfacadaha waaweyn haysta ee ayagana buwaadka daabaca ciqaalabaha waaweyn manaha ciqaalabihii hore islaama oo kale marka naadigan been macnaha qaybo fara badan ayuu ku koobnaan karaa marka markii qaybahaas laga hadlo iminsa dalabeed ayaa ka soomaali ahaan shantaa gobol adiga aad sheegtay soomaalida waagii hore loo qeybiyey iminsa dalabeed ayaa ku midaysan
waxa weeye xubnaha uu ka kooban yahay naadiga been laakiin intaa oo dhanba way ku jiraan ka howlgalaan hadda guud ahaan markaanu leenahay bahda qalinleyda iyo halabuurka naadigani matelo naadiga qalinleyda iyo halabuurka waxa weeye qalinleydu waxay ka koobantaa laba qaybood oo waaweyn waxa weeye labada qaybood waa qorayaasha iyo saxafiyiinta mawrfidiyaan marka labadu waa qalley oo qalinbadis labadu midkay ku jiraan hal abuurkana waxa weye hal abuurka fanka iyo suugaanka fanka iyo suugaanka waa iyaguna qaybo badan dhinacyo badan u kala baxan marka intaas iyo inta la howlgasha oo ay ka mihin sidaa sheegtay yani dadkan buugaagta daabaca kuwa faafiya muxuu ahaa kuwa hirgeliya ma garanaysaa hal abuurka iyo qoraalka intaas oo dhan yani kuwa tarjuma kuwan xataa historians iyo amama taariikheeye cilmi baarayaasha muxuu ahaa dadkan qoraal aqoonee qoraal cilmiyeedka maarata yani samee qoraan waxaasoo dhan marka uu soo gelay marka xubnaha yani ku jira yani iminka ilaa iminka meelaa hadda ku jira muxuu ahaa naadiga been yani intaa oo aagba ay kasoo kala jeedaan marka dalad yani ay ku medaysan yihiin weeyaan qaarkood marka xubno ahaan ayay ugu jiraan oo ay meelaha kala duwan kala joogaan qaarna waxa ay ugu jiraan nin laama ahaan oo laama waxay kusii midaysan yihiin laan meesha ay joogaan farac ka mida ah yani muxuu ahaa naadihii soomaalikeena oo laakiin ayada sidooda u baxbanaa hawshooda wata oo matalan waxaa jira laamuhu markaa yani way badan yihiin waxay ka jiraan qaybahan ay sooma u qaybsan tahay hadda maaragtay soomaaliya matalan muqdisho oo kale waxaa jira laanta koonfur soomaaliya yani soomaaliya yani laamaha ka hawlgala kan ugu weyn oo ugu firfircoon oo hawl weyn yani wada hormuudka yani muxuu ahaa bulshada rayidka ah maaragta soomaaliya yani safka hore kaga jira waxaa weeye waa laanta soomaalikeen magaranaysa ka hawlgasha muqdisho maaragta yani sandigeedu yahay waxaa jira markaa muxuu ahaa ka sokow qaybahan intan geeska africa maaragta ay soomaalida u kala qaybsan tahay marka laga tago yani qurbaha yani waxaa jira laamaha qurbaha matalan ingiriiskii markii hore yani londontii oo ahay xarunta maaragtay laakiin laga soo raray xarunnimadii waxaa laga soo raray yani bisha laba kun iyo saddexdii ayaa xaruntii waxaan usoo wareejiyey jibuuti intii ka horreysay toddoba sana ka horreysay maaragtay london baa xarunta ahay marka waxaan ugu soo rarna waxay yani loo soo dhaweeyey dadkii waxaan lahaa